sideed warkaba ku maqlayseen diyuuradii laga lahaa dalka maleeshiya ee sabtidii la waayey iyadoo u sii socota magaalada beijing ee dalka shiinaha ayaa weli raadkeedii la laayahay khubarada duulimaadka hawada ayaa ilaa iyo hadda isweydiinaya waxaa dayuuradan ku dhici kara dayuurado iyo maraakiib ka socda ilaa iyo dhowr wadan ayaa ka qayb qaadanaya howlgal gurmad oo dayuuradan loo samaynayo ibraahim xasan daandur ayaa khadka telefoonka kula xiriray axmed cilmi guure oo ah milkiilaha shabakadda hiiraan online ahna duuliya soomaaliyeed oo ku sugan magaalada ottawa ee dalka kanada waxaana ugu horreyn weydiiyey bal inuu sharxo khibraddiisii duulimaad khibradeyda duulimaadnimo waxay kasoo bilaabatay markii aan dugsiga sare ka baxnay oo aan helay tababar duulimaad inaan u aado dalka jermalka marka waxaan waxbarasho kusoo dhamaystay anigoo kamid ahay sideed iyo toban arday oo kusoo dhamaysanay dalka jermalka shirkadda luftansa airlines ee tababar noogu soo dhamaaday tababarka kabacdina aan dib ugu soo laabanay soomaaliya anagoo oo ilaa iyo toddoba qofooda intii kale kulley kuma guuleysan sanadkaas goormuu ahaa marka guure waxaan kusoo laabanay sideetan iyo labadii adiga dhamaadkeedii saddexdii ayaan ka shaqo bilaabnay somalia airlines markaas iyo wixii ka dambeeyey oo dagaaladii sokeeye ay ka bilowdaan halkaas ayaan ka shaqaynaya somalia airlines ilaa iyo darajada kabtanna waa ku gaaray axmed guure sida aada la socoto ilaa iyo hadda waxaa dunida aada loo hadal hayaa diyaarad laga leeyaha dalkaasi maleeshiya oo ku jirtay duulimaadkeedii saddex boqol iyo toddobaatanaad maxay tahay sababta ilaa iyo hadda diyaaraddaasi loo laayahay daanduleyo arrintan waa arrin kulley dadkii oo dhan ka cajabisay oo qubaradii mataqaana aad waa ugu xeel dheeraa diyaaradaha iyo aqoontooda ay ilaa hadda ay garlaayeen diyaarad haddii ay dhibaato ku timaado saddex waxyaalood ayaa loo qodobayaa qodobka koowaad waxa waaye cillad diyaaradda ku timaado oo diyaaradda dhibaato u keento midda labaadna waxa waaye duuliyaha oo ficil aan sax ahayn ama waxaa loo yaqaano pilot error sameeyo oo halkaasi diyaaraddii mataqaana ay khalad ku gasho iyo fal argagixisinimo oo diyaaradda ka dhaco ilaa hadda la garan maayo sababta keentay diyaaraddaas inay la waayo ilaa iyo soddon iyo afar diyaaradood ayaa baaritaankooda ku howlan iyo afartan markab daandurey waxa waaye diyaaradaha dhacay oo mataqaana raadintoodii muddo ay qaadatay diyaaradan uguma horeyso waxaa hadda ka hor june laba kun iyo sagaal waxaa diyaarad laga leeyahay air france oo kasoo kacday rio de janero una socotay muxuu ah magaalada paris ayaa la waayey diyaaradda helitaankeeda waxay qaadatay muddo laba sano ku dhawaada in la helo waxaa loo yaqaano black boxka oo ah sheygabaaro diyaaradda sababay ku dhacday marka ma aha markii ugu horreysay oo diyaarad inay dhacday raadinteedana ay muddo qaadato diyaaradda uguma horeyso diyaaradda sababaha mataqaana ilaa hadda oon la saadaalinayo ayaa un kulley waxay noqon kartaa in diyaaraddaas mechanical ahaan inay u feelgarooday wax mataqaana diyaaraddaas saameyn ku leh oo ama meel lagu sheegay ama soo dhacay ilaa hadda lama hayo marka waa un waa un saadaalina maahne ilaa hadda wax lama hayo inkastoo maraykan iyo waddamo fara badan oo baaritaanka runtii aada mataqaana ugu dheer ay ku jiraan haddana ilaa iyo hadda daanduley diyaaradda wax warbixin ah oo cad lagama hayo guura khubarada duulista hawadu waxa ay sheegeen in diyaaraddaasi ay ku jirtay khadka ugu habboon uguna nabdoon ee heerarka duulista marka maxaa keeni karayo in sidaas ay isaga lunto waa kulley su-aal fiican waaye diyaaradaha kulleyba markay ugu sahlan tahay oo lagu duulo waa markaa ay meesha sare ay qabsato oo kulleyba duulayaasha ay kulleyba iska naftaan oo waxa la yihahda autopilot loo xiro sida hore kugu sheegay waa diyaaraddii xataa air france oo kale markay dhaceysay oo hadda aan kaaga sheekeynayay sidaas oo kale ahayd marka kulley waa cillad kulleyba oo hadda aan la garan karin ilaa hadda aan caddayn oo aan jawaab laga hayn ayay tahay kulley inkastoo speculationada ama waxyaabaha hadda la saadaalinayo ayaa waxaa kamid inay terrorism wax noocaas inay dhici karto hawada kore ay ku burburto halkaas ku baaba-aya waa iska suuragal wax cad oo laga sheegi karo diyaaraddaas ilaa hadda ma jiraan maadaama weli aanan lahaynin wax burbura ama raada oo diyaaraddaasi ay ka tagtay oo maalmana la doondoonayo ma dhici kartaa iyadoo sideediiya inay caloosha dhigatay ubacda hoose ee badda waa taas suuragal ma aha saan qiyaasi karo sababta waxa waaye diyaaradda haddii iyadoo ishaysato ay socdaalkeedii sii wadato ama ay soo degto oo badda xoggeeda soo aado waxaa dhici karto in raadaarada ku dhedhow oo maleeshiya ama vietnam inay detectgareen ama arkaan markay diyaaradii iswadato inta aan kulleyba aqoonteeda aan gaadsiinta kulleyba u maleema inay suuragal noqon karto in diyaaraddaas oo iswadato laga helo laakiin possibilityna waa dhici karaa oo kulley wax walba ilaa hadda oon saadaal leelahay ma wax cad lama hayo marka wax walba ka fila waa diyaaraddaas axmed guure maadaama aad tahay duuliyo sare ee soomaaliyeed sharaxaad ma naga siin karaysaa heerarka ay diyaaraduhu ku kacaan diyaaradaha kulleyba sharaxooda waa iska fara badan yaho kulleyba duulimaad ahaan waay laakiin dadka caadiga oon waxaa loogu sheegi karaa waxa waaye diyaaradda inay saddex qaybood oo muhiim ah ay u duusho oo ah qaybta kicitaanka iyo qaybta oo mataqaana markii qabsatay jawigeeda ay ku socotay iyo qaybta dhigitaanka saddexdaas qaybood ayaa kuleybo loo kala sheegi karaa qaybta haddii uu shil iyo dhibaato diyaaradda ay ku timaado qaybta ugu adag waxa waaye marka diyaaradda ay kacayso oo diyaaradda culeyskeedii iyo shidaalkeedii iyo wixii ay wadato haddii dhibaato ay ku timaado waa marka ay ugu dhib badan tahay marka ay ugu dhib yar tahayna waa marka diyaaradda ay khadkeeda qabsato oo meesha ugu sarreysa ay ku socoto inkastoo lada ay jiraan ku imaan karo markaas lafaanteeda haddana waa marka ay ugu yar tahay intii hadda la ogyahay diyaaradda dhacay oo dhibaato ay ku timid waxay u banaan diyaarado kacaayo guure waxaa aada loo hadalhay laba qof oo la sheegaya inay ka mid ahaayeen rakaabkii saaraa dawladdaasi oo wata baasaboorro la soo xaday marka sidey dadkaasi diyaaradda ku fuuleen maxaase laga fili karayaa horta arrintaas waa arrinta hadda aada baaritaanka uu hadda ku soo aruuray oo laleeyahay arrintaas labada qofood oo diyaaradda saaran ayaa hadda baaritaan lagu haya marka nimanka booliiska oo loo yaqaano interpol waa ay sheegeen in baasabooradaas ay la xaday laakiin waxaa laleeyahay si dhab ah looma baarin markii ay diyaaradda raacayeen daanduri waxaa ogaataa in wadamadan ku yaallo ay caan ku tahay baasabooro la xado oo lagu safro oo lagu soo galo wadamada reer galbeedka ah wax mataqaana hadda ku cusub ma aha oo waxyaaba iska jiro waaye laakiin tan ayaa waxay dhalinaysaa in la ogaado labadaa qofood waxay ahayn diyaaradda raacay iyadoo la raaci karo in falan argixisnimo ah ay halkaas ka dhici karaan waxaa hadda dowladda maleeshiya ee caddaysay in labada qofood oo diyaaradda raacay aysan ahayn dad u dhashay ama midabkooda maxaan leedahay siday ogyihiin ay ahayn dad u dhashay asia macnaha waxaan ka wadaa china ama maleeshiya wadamada ka yimaada asia inaysan ahayn ay yihiin dad kale oo ka yimid wadamo kale taas ayaa kulleyba dadka ay gelinaysaa inay baaritaankooda badiyaan sababta waa dadka argixisnimada badanaaba la raaciyo ayaanan ahayn dadka asia ka yimaado marka kulley waa baaritaanka ayaa socday kulleyba wixii kasoo baxna kulley waa la ogaa doonaa kaasi waxa uu ahaa axmed cilmi guure milkiilaha shabakadda hiiraan online horeyna u bartay cilmiga duuliyanimada waxaana uu khadka telefoonka ee magaalada ottawa ugu warramayey wariyaheenna ibraahim xasan daanduray